nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaal maanta waxaynu ku guuda jirnaa sheekooyinkeenna oo ku saabsanay boqortooyada reer banu israa'iil ee waagii hore ee sida taariikhda ay qorayso oo aan maanta ka hadlayno casharkii lixdan i koowaad boqorka siduu yidhi bilowgii waxaa jiray amarkiisa amarkuna wuxuu la jiray boqorka ereygu wuxuu ahaa in boqorka la adeeco isagu ayaa bilooway boqortooyadaasi wax sharci xagga laga sameeyey waxay ka yimaadeen xaggiisa isaga waxaa la jiray xikmad oo ahayd maamulka boqortooyada meeshaasi waxaa jiray nin u adeegi jiray boqorka oo lasoo diray magaciisuna waxaa la oran jiray yaxan isagu wuxuu u yimid markhaati horide inuu u marag furo dadkaasi inay dhammaan xaggiisa ka wada imaadeen oo ahaayeen kuwa runta iyo amarka boqorka baafinayay isagu ma uu ahayn laakiin wuxuu u yimid inuu u markhaati furo kaasuu wuxuu ahaa amarkii runta ah oo isaga usoo diray dadkii ama ninkii uu meesha usoo diray wuxuu ku jiray bani israa'iil dunida waxay laga sameeyey waagaasi amaradii iyo wixii uu ku dhaqan jiray laakiin isagii intii aqbashay wuxuu siiyey amar iyo iyo maamul iyo wixii kale kuwa diideen wuu ka hor imaaday waayo waxay ahaayeen mitidiin mana ogoleen inay maamulaan boqorka siduu u fikirayo iyo amaradiisa inay raacaan ay ahaadaan kuwa ku socdaan jidka boqorka amarkuu soo bixiyey dhegaystayaal sidaad ogtihiinba horaan waxaan usoo sheegnay boqorka inuu ahaa mid boqor oo dadka maamuli jiray dadkaasi ku dhaqan waddanka yahuudda sida taariikhda ay qorayso ninkii uu soo diray boqorka waa u markhaati furay isaga wuxuuna u aqliyeeyey uu yidhi kuwanu waa kii aan idhi kan iga daba imaanaya waa iga horreeyey waayo hortay buu jiray dhammaanteenna waxaynu u buuxsamatiisa ka helnay isaga sidaa uu inoo raacay waayo sharcigiisa waxaa loo soo dhiibay wiilka uu adeegayey laakiinse isaga iyo maamulkiisa iyo amaradiisa iyo ciidamadiisa iyo taliyaashiisa waxay ahaan jireen dada u shaqeeya boqortooyadiisa kanu waa maragii ninkii uu furay markuu yahuudda yeruusaleem usoo direen wadaado iyo dad dhaqameed ah si ay u imaadaan ay u sheegaan boqorka wuxuu yahay yaa tahay baa la yidhi wiilkii markuu soo diray isagu waa qirtay mana uu inkirin oo wuxuu qirtay inuu yahay ninkii uu boqorka soo diray markaasay dadka oo dhan haddaba yaa tahay bay ku yidhaahdeen wuxuuna yidhi ma ihi qof kale waxaan ahay qofka uu boqorka soo dire waxaan haddana ku yidhaahdaa yaa tahay si aan u jawaab ugu celiyo kuwii na soo diray yaad isku sheegaysaa baa la yidhi wuxuu yidhi waxaan ahay ninkii uu boqorka soo diray jidka boqorka toosiya sidan ayuu ku yidhi kuwa lasoo diray waxay ka yimaadeen boqorka iyo boqortooyadiisa ayay qaabilsanaayeen markaasa weydiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba maxaa dadka u gaarsiisay fariintaasi haddana aan ahayn fariinta ka baxsan boqortooyadaasi markaasuu wuxuu ugu jawaabay anigu waxaan dadka u soo gaarsiiyey fariintii laakiin dhexdiina waxaa jooga mid ay aydan garanaynin oo ah wakiilka boqorka oo ka yimid xagga boqortooyada wakhti horena meeshiina yimid maalinta labaad ayuu wiilkii wuxuu arkay boqorkii oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eeg ee dadkii oo dhan waan gaarsiiyey kanu waa boqorkii waxaa iga daba imaanaya nin iga horreeyey waayo hortiisa buu jiray anigu ma aanan aqoonin isaga laakiinse inuu reer banu israa'iil ee yahuudda uu yahay ayaan fahamsanaa markaasuu ku yidhi boqorkii miyaad og tahay sidaan u gaarsiiyey dadkaasi fariintaada iyo amaradaada markaasuu yidhi taliyayaasha aan soo diray ayaa ku dhex jireen dadkii sida aad wax u sheegtay oo dhan ayay ii soo sheegeen anigu waan arkay buu yidhi boqorkii waana u maraga furay in kanuu yahay boqorka ereygiisii mar kale maalintii dambe ayuu boqorka waa tagnaa isaga iyo labada dadkiisa oo ka tirsanaa taliyayaashiisa uu arkay uu markuu u socday markaasuu ku yidhi bal eeg labadii taliyayaasha ahaydna way i maqleen isagoo la hadlaya wayna carareen laakiinse markuu u soo jawaabay ereyadiisa ayuu ka dareemay inuu boqorka ku faraxsanayn dadka sida ay u qaateen arrintiisa maalinta saddexaad wuxuu doonayey inuu galileo tago oo wuxuu leeyahay filibos misan waxaa ku yidhaahdeen isoo raac markaasuu ku yidhi anigu ku raaci maayo waa inaad ila ogaataa arrinta ku soo wajahan boqortooyadaasi dhegaystayaal sheekooyinkani waa sheeko ka mid ah boqorada ee reer banu israa'iil ku dhacday waagii horay taariikhda sida ay qorayso dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
quruxda saamigeeda wacan dhismaasara jooga beer adaa saxu helay asluub quruxda saamigeeda wacan dhismaasara jooga beer adaa saxu helay asluub burqadan sugayay cabud waqtisanteediyo balanbalsoona heediyo godo saacuu u maray aroos buuqu sactuma burqadan sugayay cabud waqtisanteediyo balanbalsoona heediyo godo saacuu qosogalku yaaliyo sida qaansarooban qoraxduna saldhigato ku sameelan yahay ku sameelan yahay caa cirko cirko cirko sagal ku yaaliyo sida qaansaroba qoraxduna saldhigato ku sameelan yahay ku sameelan yahay caa midabadaasi baaqaan isa suran saliyo baar abaa suuradeeda leh midabadaasi baaqaan isa suran saliyo baar abaa suuradeeda leh burqadan sugayay cabud waqsiteediyo baranbar sonaheediyo godo saacu u maraya aroos burku sactuma burqadan sugayay cabud waqsiteediyo baranbar sonaheediyo godo saacu u maraya aroos burku sactuma
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
saray saray saray macankiyo qalbiga adaa sadarada wadnaha ku soo han jirkaygo idin siradkana siradka u shiday nafqide saray saray saray macankiyo qalbiga adaa sadarada wadnaha ku soo han jirkaygo idin siradkana siradka u shiday nafqide quruxda saamigeeda wacan dhismaa sare jooga beer adaa saxu helay asluub quruxda saamigeeda wacan dhismaa sare jooga beer adaa saxu helay asluub burqadan sugayay cabud waqsiteediyo baranbar sonaheediyo godo saacu u maraya aroos burku sactuma burqadan sugayay cabud waqsiteediyo baranbar sonaheediyo godo saacu u maraya